asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat ulhuda waxay idin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo tobnaad ee kitaabka
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsl اllahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu naaim wafaqahu llah laa xalfa ila biاlilahi aw ismihi aw waصfihi hada huda اlaymani ina alyamiina ida caqadta cadadtaha wasiwaahu lagwun laysa biاlxisbaani kayamiini naasin aw biikraahin kada khaطأn jara cafwan biطarfi lisaani laa laysa fi lxalfi اlhamuusi mukafirun bal tawbat mawsuqaة اlbunyaani kitaabu اlaymaan wاnudur waxay kitaabu yahay dhaaraha iyo nadaryaalka dhaaraha waynu garanay waa dhaarta ruuxa uu galo axkaam bay leedahay maxaa bannaan maxaa bannaanayn maxaa kafaaroo ka dhalanaysa nuduurtuna waa nadarka iyo sharafka ruuxa uu galo way macnaha isagana axkaam buu leeyahay wuxuu yidhi marka laa xalfa dhaarasha ma jirto oo ma bannaana ilaa bililaahi ilaahay in lagu dhaarta mooye aw ismihi magaciisa in lagu dhaarta mooye aw wasfihi ama sifadiisa in lagu dhaarto mooye haadaa kan huda alaymaani dhaaraha dariiqoodii saxsanaa wey yani hanuunkoodii iyo dariiqooda saxsana ina alyamiina dhaartii idaa goortii caqadta aada gunudood qalbiga ku gunudo cadadtahaa waad tirsanaysaa waad xisaabsan wa siwaahu kaa waxaan ahayn kaa aad qalbiga ku gunuda waxaan ahayn lagwun waa lagwi waa waxaan wax ka soo qaad lahayn laysa mana uusan ahanin bilxusbaani mid xisaab gelaya ma ahan mid la xisaabinayo muusan ahanin xisaabta ma gelayo ka yamiini naasi maxaan ula mid yahay mid halmaansan dhaartii naasiibe naasi laakiin yadi waxaa loo gooyey leanna waa majruur bidaafa sooma saas maanaa marka kayamiini naasin kii halmaansanaa dhaartiisii oo kale wa aw biikraahin ama qasdid dhaartii oo kale wa kada waxaa la mid a khata'un gafkii baa la mid a dhaar uu ruuxii ku gafay kaasoo jaraa dureeray cafwan si ku talagal la'aan ah ayuu dureeray bitarfi lisaanin carabka fiidjiisuu ku dureeray si uuna ruuxu ku talagelin laa maya laysa ma ahanin fi lxalfi dhaartii dhexdeeda alhamuusi ee ruuxa dembiga dhumbinaysa oo tiindinaysay dhexdeeda ma ahanin mukafirun ay kafaaratun ma ahanin kafaara malay dhaartaas bal iskaba dhaartay tawbatun baa dhexdeeda ahaatay fiiha tawbatun wa tawbadaasoo mawsuuqatu lbunyaani dhismaheeda mid la adkeeyey ah yani shuruudeedii iyo dhismaheedii waxay ku dhismi lahayd la adkeeyey ayb wuxuu leeyahay oo baydka hore kaga hadlaya waxa lagu dhaaran karo ee markaad dhaaranayso la qabsanayo waa ilaahay magaciisa iyo sifadiisa allah waxaan ahayn laguma dhaaran karo wy macnaha waxaa kutusaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni cumar nebigu wuxu uhi sal lay slam man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut ninkii dhaaranay ciddii dhaaranaysa ilahay ha ku dhaarto ama ha iska aamusa buu nabig sal l sl bimacnaa ma banaana in cidaan allahi lagu dhaarto subxana wa tacaala waxaa ka mid ah xadiidka abu daawuud uu soo saaray kadalika min xadiidi ibni cumar nabigu yuri sal lay slam man xalafa bigayr illah faqad ashraka cidaan alla ahayn ruuxii ku dhaarta shirki buu galay shirki ayuu galay oo ilaahay buu wax la wadaajiyey khalqigiisa shirkigani waa shirkul asqarka sharikiga la yidhaha shirkiga aan diinta looga bixin waayo laakiin dhinac kale markaad ka fiirisa dunuubta waaweyn buu ku jiraa dunuubta waaweyn buu ku jiraa marka la leeyahay shirkul asqar macnaheedu maaha inuu dembi yaryahay ee kii diinta looga baxayey marka la garab dhigo buu yaraanayaa kaa marka loo fiiriyo salafkiisu waa weyn yahay dembi ahaan laakiin ka diinta looga baxo marka loo fiiriyuu ka sokeeya saasaa laga wadaa macnaha ilahay khayrkii lagu dhaarto marka ma ay banaana ilahay ha lagu dhaarto marka la leeyahay magiciisa lagu dhaaran sifadiisana waa lagu dhaaran kara ayib qul idcu llaha aw idcu araxmaana ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusna sida magaca ilaahayga wax loogu baryi karo oo isaga wax loogu weydiisan karo baa magaciisana loogu dhaaran karaya macnaha ayib حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كله تعوف إليه كان أكثر ما يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب آه. ما عرف النبي دوحي أقول بالله أقول عليه شيء مايا الله القلوب تفكرها قد عسي ومقلب القلوب تاسع أقول بالله النبي صلى الله عليه وسلم داتي طيب حديث أبو هريرة سلوى كلاته في صحيحين يسوي رقصة عروري jannada sifadeeda tilmaamayay jibriil waa ka odhanaya laa wacizatika laa yasmacu biha axadun ilaa dakhalaha maya rabbiyow cizadaadaan ku dhaartay jannada cidi maqli mayso ilaa way geli manaa waxa weyaan laa wacizatika saas wey manaa wacizatika ayib marka ilaahay cizadu waa sifo ilahay ilahay sifadiisa waa muxuu ahaayey يعني مقلب القلوبنا الله سبحانه وتعالى وصفه إليه هاي marka ilaahay magaciisa ku dhaaro oo allah rabbi oo kaleeto muxuu ahay raxmaan oo kaleeto ku dhaaro asmaadiisa ama sifaadkiisa ku dhaaro labada waxaan ahayn maya oo macna waxa weeyaan makhluuqaadka laguma dhaaran karo allah waa subxaana wa tacaala isagu makhluuqaadkiisa ku dhaarta washamsi waduxaaha walleyli idaa yaksha iyo waduxa iyo ilahay subxana wa tacala makhluuqaadkiisa kuu doono ku dhaarta laakiin makhluuq hadda inagu addoommadu looma ogola waxaan alla ahayn inay ku dhaartaan subxana watacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa saas way macnaha macnaha waxa weyaan sanam laguma dhaaran karo geed laguma dhaaran karo malag laguma dhaaran karo yacni rasuul laguma dhaaran karo ilaahay rasuulka lama dhihi karayo ilaahay iyo rasuulka leanna maqaamku waa dhaar dhaarna ilahay keliya iskale rasuulka laguma dhaaran karayo haddaan rasuulku leeray malaa'igta laguma dhaaran karayo haddaan intaa lagu dhaaran karin aabba iyo xaggee yaalla iyo afoowo iyo saas maana ma banaana waxaas o dhan waa xaaraam waana dembi waay ayib waa dembi weyn intaa markuu ka hadlayba wuxuu yidhi dhaartu waa laba qaybood dhaarna waa dhaar axkaam qaadanaysa axkaam baa ka dhalanaysa dhaarna waa dhaara wax kastoo qaad lahayn qalbigaagay u noqonaysaayo dhaarta haddii niyadaada ay ka soo go'day oo qalbigaaga ka soo go'day ood qalbiga ku gunuday markaasi dhaar weeyaan waa la xisaabin axkaam bay leedahay la sheegi doono haddayna qalbigaaga aadan ku guntin oo carabka uun iskaga dhawaaqay carabka uuna iska martay oo dhaartanuun carabka iska socota ay tahayna laquulyamiin baa la yidhaahdayo oo waxba lagama soo qaado sidaasuu ina leeyahy qur-aankaasaa u kala qaaday sida aayadda qur-anka rabbi yihi subxana watacaala laa yu'aakidukum allahu billagwi fii aymaanikum walakin yuaakhidukum bima caqadtum lymaan aayadda kalena waxay ahayd walakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum wixii qalbigu shaqaystoo kasbado ama qalbigu gunto oo niyeysto oo ku talagalo taa unbaa laydin qabsanaya oo ilahay idin qabsan laakiin wixii qalbiga aan ka soo gu'ina carabku iskaga dhawaaqay oo carabkuun iskaga dureerahayo oo carabku u bartay kaa laydinma haysayo lawiga la leeyahay dhaaraha dhexdooda laydinma haysto alla idin qabsan maayo sida saxiixa waxaa la yidhaahdaa maa kharaja bikayri niya wixii niyo la-aan afka ka soo baxay ayaa la yidhaahdaa ayib matalan waxay ku misaaliyaan sida caaisha iyo keyrkeed ee laga wariyo laa wallah nacam wallah yani waxaa jirta dhaar dadka carabkooda iskaga socoto iskaga hadlaan iyagoo markaa dhaar ula qasto haa wallaahi iyo maya wallaahi iyo saa wallaahi iyo yani wallaahi baa iska socotay ruuxu qalbigiisa aan ka soo fulin dhaar ma ah laquulyamiin baa la yidhahdayo wax xugumoo ka ratimayo ma jiro saas maana ayib tafsiirkaasa waxaa ku tegey caaisha iyo mareen alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo jamaca ka mid a culimada maalik iyo abu xaniifi iyagu laqwiga waxay ku fasireen tafsiir kaley maryeeno waxay dhahdeen laqwiga waxaa la yidhahdaa si aad malaynaysay baad ku dhaaratay markaasaa sidaad moodaysay si aan ahayn bay noqotay taasaa laquulyamiin la yidhahdaa ma aha taasi khaa waay khaa ay noogu imaan doonta khaa soo socdo wey intaad si ismoodsiiso inaad ku dhaarato kadibna sidaas sidii aad moodaysa anayna noqoto taa khaa ama laqulyamiin waa waxaan niyadda ka soo gu-in oo carabku uu sameeyey carabku iska bartay wey aayadda qur-aankaana laga fahmayaa maxaa yeele qaybteeda dambe walaakin yu'aakidukum bima caqadtum alayman qaybta hore marka caqli ma guntin yani qalbigu ma guntin saasa laga sameeya ayib waxaa la mid ah laquulyamiinka dhaartaasi carabku iska bartay waxaa la mid ah oo iyadana aan wax kafaaraa ka laazimaynin laysuna qabsanaynin ruuxa ishalmaansan dhaartiisa iyo midka la qasbay dhaartiisa iyo midka ismoodsiiska intuu u hadlay siduu moodayay si aan ahayn ay ku soo baxday saddexduba midka hore waa naasi waa shalmaansan yahay kan labaad waa mukrah waa qasban yahay oo qasab baa dhaarta lagaga keenay ka saddexaadna waxa weeyaan waa mid ismoodsiiyey oo khata iyo gaf u dhaartay wey macana ayib intoodaba nusuusta kutusaysaay waxa weeyaan xadiidkii nabiga ka sugnaa salawatu rabbi wasalaamu calayhi ina allaha wadaca can ummatii alkhata'a walnisyaana wama stukrihu calayh ilaahay ummaddayda wuxuu ka dhaafay wixii ay ismoodsiis u samayso khata nisyaan iyo halmaan u samayso iyo wixii lagu qasto intaba waa wa masaa'il laisla ogol yahay wey macanaha marka taas saddexdaaba waxay la mid yihiin laquulyamiinki bay xagga xukumka la mid yihiin oo ismi iyo dembina kama ratimayo wax kafaara anaan kama ratimayo saas mana waa macfi macfi weyaan ayib intaa kadib wuxuuna yidhi wuxuuna yidhi dhaarta loo yaqaano alyamiin alhamuus alyamiin alhamuus iyadu kafaarad ma lehe tawbad bay leedahay yamiin alhamuuska waxaa la yidhahdaa alyamiin alhamuus waa dhaar ruuxu isagoo og inuu been sheegayo oo aan shiki kaga jirin oo ismoodsiiskuusan ku xambaarayn uusan ishalmaansanayn isagoo og inuu been sheegayo haddana ku dhaartay kaasaa waxa la yidhahdaa alyamiin alhamuus alhamuuska khaasatan haddii uu xaq uusan lahayn ku goosanayana wayba ka sixi jirtaayo xaq bini aadam markuu ku qaadanayana waaba ka sixi jirtaa alyamiin alhamuus taasaa la yidhahdaa dunuubta waaweyn bayna ka mid tahay sida uu kutusaya xadiidka cabdullahi bn mascuud ee saxiixaynka ku yimid nebigu wuxu uri sal lay slam man xalafa cala yamiinin liyaqtatica biha maala mri'in muslimin laqiya allaha tacala wahuwa calayhi khadbaan ruuxii dhaar ku dhaarta si uu ruux muslima xoolihii ugu goosto dhaar buu dhaartay xoolo ruux muslimuuna doonayaa dhaarta inuu ku qaato oo uu macnaha uu ku goosto ilaahay buu la kulmaa ruuxaas maalinta qiyaamada isagoo alle u cadhaysiin subxaana watacala ayib intaasi garanay dembi weyn inuu leeyahy nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kabaa'iru dunuub buu ku tiriyey dhaartaa yamiin alhamuuska kafaare inayna lahayn xaggee laga qaadanaya marka kafaare inayna waxaa laga qaadanaya xadiidka cabdullahi bni cabbaas cinda abi daawuud wakayrihi laba nin baa isqabsaday oo nabiga isula yimi sal lay slam markaasuu nabigu ninkii wax doonahayey ee xaqa sheeganayay buu markhaati weydiiyey markhaati ma haysataab wuxuu ihi markhaati ma haysto kii la haystay ee lagu dhaganaa ee muddaca calayhiga ahaa buu nebigu marka dhaariyey markaasuu wuxuu ku dhaartay faxalafa billaahi aladii laa ilaaha illaa huwa waxaan ku dhaaray buu ku dhaaran buuri allaha uusan mid xaq lagu caabudo jirin isaga mooye kaasaan ku dhaaranayaa inuusan waxbaygu lahayn ayib markaasaa nebigu wuxu ur sal lay waslam innaka qad facalta walaakina allaha qad qafara laka biqawlika laa ilaaha ila allah ilaa nebiga waa loo soo warwar rabay marmar qaad waxa jiraan loo sheegi nebigu wuxuu ku yidhi waad samaysay waxaad ka dhaaranaysa waxaad ka dhaaranaysa yeeshay xaqa waa lagugu leeyay laakiin dembigeedii laguu dhaafiyo waxaa lagugu dhaafay markaad dhaaranaysa waxaad tidhi yacni billaahi aladii laa ilaaha illaa huwa laa ilaaha illaa huwadaasi oo tawxiidka ah sababtiibaa lagugu dhaafay laakiin dhaar ba inaad dhaaratay wa meesha waxaa laga fahmay macnaha nebigu ma dhihin salawatu rabbi wasalaamu calayhi kafaaro la iman sooma kafaaraduuna lama dhihin leanna dhaarku dhaartay dhaar beena wa inay been tahayna wuu ogyahay waa qamuus marka waa dhaartii khatarta ahayd wa mar hadday taas tahay kafaara ma leh kafaaro wax kutudud baa iskale kafaaro wax fogsoke tanoo kaleeto kafaaro mana dhaati karto macnaha waxa wey kafaarana loogama jirin sidaasa macnaha ayuu leeyahay culamada qaar ka mid ah oo masala khilaafiya oo qaar baa waxay qabaan in ay kafaaro leedahay yamiintaas qamuuska ah laakiin kafaaro ma le hadii la yidhahdo waxay leedahay tawbad wax waxaa laga rabaa inuu ilahay usoo noqdo subxana watacala oo dembigiisi kirto shuruudii tawbadda la yimaado xaqii uu dadkiisii u celiyo xaqi waa inuu celiyo waa inuu tawbadda shuruudeedii dhammaystiro taas unbay leedahay laakiin wax kaleeta male wey macnaha ayib sida waxaa ku tagay alimaam axmed iyo maalik iyo abu xaniifa iyo jamaaca culimada ka mid a ayaa saa ku tagay inaysan dhaartaasi kafaaro lahayn laa xalifa buu yidhi dhaarasha ma jirto oo ma banaana ilaa billaahi ilaah in lagu dhaarta mooye aw ismihi ama magaciisa in lagu dhaarta mooye aw wasfihi ama sifadiisa in lagu dhaarta mooye haadaa tani huda alaymaani yani dhaaraha dariiqoodii saxsanaa wey ilaahay iyo sifadiisa in lagu dhaarto ibn alyamiina dhaartii idaad warkii caqadta aad gunudo oo qalbiga ku gunudood niyeysato cadadtahaa waad tirsanaysa waad tirinaysaa waad ku xisaabtani oo axkaam bay leedahay macnaha wa siwaahu kaa qalbiga aad ku gunuday wixii aan ahayn laqwun waa wax yani aan waxba ka jirin waay laqwigu waa shayga saaqidka ah ee aan qiimaha layn waxba laga soo qaadin muxur male laysa manow uusan ahaanin waynoosii fasiree muusan ahaanin bilxusbaani mid xisaab gelaya maaha xisaab ma gelayo kafaarana ka laazimi mayso ismina ka laazimi maayo laqwul yamiin baa la yidhaha ka yamiini nnaasi ilxaal ula mid yahay wuxuu kula mid yahay xagga xugum ka dhalanaya inuusan jirin wuxuu kula mid yahay ka yamiini naasin kii ishalmaansanaa dhaartiis oo kale isagoo ishalmaansan buu dhaartay yidhi wallahi inaan saa yeeli ama wallahi inaanan saa yeelayn waana ishalmaansan markaasi dhaartaas wax kasoo qaad male aw biikraahin ama dhaartii qasabka ku timid biikraahin waa lagugu qasbay waxaa lagu yidhi ama waa lagu dili ama dhaaro shaygaa ka dhaaro ama ku dhaaro waad dhaaratay waad qasban tahay naftaada diyaatay waad dhaaratay wax kasoo qaad male iyadan kadaa waxaa la mida khata'un gaf baa la mida oo gaf muxuu noqon karaa saad moodaysay baad ku dhaaratay waxaad tidhi wallaahi inuu hebel yimid wallaahi inuu hebel yimid mana imaan laakiin waa shay adig kula ahayd ayib markaasaa waxaa caddaatay inuusan hebel imaanin adiga laakiin markaa qalbigaaga waxaa ka go'nayd hebel inuu yimid marka waa khata waa khata oo waa gaf taas iyadana yani laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na wa khata'aasoo jaraa dureeray cafwan si ku talagal la'aan ah bitarfi lisaanin carab siidiisa ku dureeray carabka ku dureeray ayaa macnaha khaطأa noocaas isagana waa la mid afartaa wey laa maya buuhi laysa ma ahaanin fi lxalfi dhaarta alkamuusi ee dhum dadkan yani tiimbisa dembiga dhexdeeda ma ahaanin mukafirun ay kafaaratu wax kafaara ma ahay dhaarta noocaasii kafaara male bal iskaba dhaarta tawbatun baa fiihaa dhexeeda haka fiihaa tawbatun tawba dhexeeda laga doonaya tawbadaasoo mawsuuqatu albunyaani dhismaheeda la adkeeyey maxaa laga wada dhismaheeda la adkeeyey bimacnaa shuruudeedii oosatay wa shuruudeedii afartii shuruud ah laga wada helay saas man saasaa looga bahaya baabun fi listinaai bilyamiini wa takriiriha wa anaha cala niyati almuxallif waxay baab u tahay dhaarta haddii wax laga soo reebo ama la dabro oo wax lagu xidho wax la daba dhigo iyo dhaartii haddii la anceliyo laba goor iyo ka badan ruuxu uu ku celiyo waxaa kaloo sadexeeya dadka isdhaarsanaya ruuxa wax dhaarsanaya niyadiisa weeyaan dhaarto saddexdaa masalo laa xiisa in qayyatahu bimashii'atin aw ayi qaydin bacdahu bihawaani ina alyamiina biniyatin limuxallifin ila binafsi daruuratin wabayaani waida takararat اlyamiinu muؤkidan wamuqalliban cuddat min alwaxdaani laa xiisa dembi ma jiro oo ku dambaabi maysid dhaartii in qayadtahu dhaartii haddaad xidho oo dabarto bimashii'atin mashii'ada ilahay haddaad ku xidho insha allah haddaad daba dhigto aw ayi qaydin ama dabar kasta qayd kasta iyo dabar kasta iyo tacliiq kasta haddaad ku xidho ku dambaabi maysid bacdahu dhaarta gadaasheeda haddaad qayd kaa samayso bihawaani ilbiriqsiyo kadib sakano dhaarta markaad samaysay sakano kadib haddaad qaydka daba dhigto ku dambaabi maysa ina alyamiina dhaartii biniyatin niye ayay ahaatay niyadaasoo limuxallifin ka wax dhaarsanaya u sugnaatay ilaa binafsi daruuratin daruuro nafkeed mooye oo din daruura yimaado markaas nafteeda la helo daruura timaadaaye ha wa bayaanin wa binafsi bayaanin cadaan nafteed mooye waidaa takararad hadday soo noqnoqoto alyamiinu dhaartii mu'akidan xaal aad tahay mid adkaynaya wa muqallidan xaal aad tahay mid qara u yeelahayo oo xoojinaya cuddat waa la tirinaya markaa min alwuxdaani kuwa dhaaraha midka ah ee laba ahayn saa markaa lagu tirinaya hal dhaar baa laga dhigaya maanaha ayib sanada koobaad wuxuuna yidhi dhaarka haddii aad daba dhigto wax aad ku qaydayso ku xidhayso daba ama wuxuun hadaad daba dhigto dhaarkaas ku dambaabi mayso qaydka wuxuu ka wadaa waxaas waa dhaaratay insha allah baa tidhi wallaahi inaan sidaas yeeli insha allah insha allahu laata waxay tahay qaydka iyo dabarka aad ku xidhay dhaantaadii haddaad shaygii samaysiya haddaadan samayninba dhaartaa ku dambaabi mayso kafaarana ka laasimi mayso maxaa yeele maxaad ku xidhay waxaad tidhi wallaahi inaan sidaas yeeli hadduu alla doono waad samayn weyday sooma marba haddaad samayn weyday alla inuusan doonin baa meesha ka cad sooma marka waa dhaar aad daba dhigtay markii horeba wax aad dembigeena kaga baxayso waxa lagu raacanin taasi waa qayd oo waxaa la yidhahdaa loo yaqaana alistisnaa fi lyamiin dhaarta in istisna lagu sameeyo in sha allahu la daba dhigo ayib xadiidkeedu wuxuu ku yaalla sunanka min xadiidi cabdullahi bni cumar iyo kayrkii nabigu wuxu uri sal lay slam man xalafa cala yamiin faqaala in sha allah falaa xinsa calayhi ruuxii dhaar ku dhaarta oo insha allahu dabadhiga dembi ma leh wax dembiyo raacayo ma jiro dhaartiisa ku dembaabi maayo kafaarana ka laazimi mayso sidaana waxaa qaba culimada badankood ayaa ku tegay sidaa xadiidku kutusay ayib qaydka marka dhaarta lagu xidhayo insha allahna wuu noqon karaa nooc kalena wuu noqon karaa oo masala wuxuu ku yidhi ow aya qaydin ama qayd kale oo nooc kalaba ah oo qaydka nooca kale muxuu noqon karaa maalan waxaad ku waxaad tidhi wallaahi laa adkulu maala daara fulanin xataa yatruka alhazal wallaahi inaanan guriga hebel gelaynin ilaa uu ciyaarta iska daayo dhaartii waxa weeyaan wallaahi inaanan guriga hebel gelaynin sooma qaydka aad ku xidhayna muxuu yahay ilaa uu ciyaarta iska daayo sooma ayib haddii uu marka ciyaartii iska daayo ood sidaa markaa gurigii ku gasho markuu ciyaartii daayey kadib markaasi xiinsi iyo dembina ka laazimi maayo kafaarana ka laazimi mayso saas maana kafaarana ka laazimi mayso leanna qaydkii ay dhaarta ku xidhnayd baan xaqiiqoobin sidii markaad insha allahu aad ku xidhnayba mashiicadii ilaahay markii la waaye aan xiinsi ku raacin baa markaad ku idho ku xidho hebel inuu ciyaarta ka tagana ciyaartiisii ka tegideedii haddii la helo kafaara kama laazima saas maana shaygii dhaarta lagu xidhay waa inuu macnaa waxa weyaan hadduu ahaa iijaabina waa inuu xaqiiqoomo hadduu salbi yahayna waa inuu anfoomo saas way maana oo meesha ka baxo ayib qaydkaa marka haddaad ku xidho mana macnaha ma lihid ayib dembi kama dhalayo haddii lagu yidhaahdo sideedaba dhaartu dhaartani xiinsi male xiinsi male xiinsigu waa ku dambaabid mar haddayna xiinsi lahaynna bitakiid kafaar ma leh bitakiid kafaar ma leh leanna kafaaradu waxay ka timaadaa xiinsigay ka timaadaa dhaar lagu dambaabay ayay ka timaadaa ama intaadan ku dambaabin kafaaro gudo ama markii dembigu dhacay oo dhaartii jabisay kadib kafaaradu bay kulima taas masale kale la imaan doonta laakiin sideedaba xiinsiga iyo kafaaradu waa wada socdaa ayib ibn alyamiina biniyati limuxallaf intaasu kaga soo hadlay qaybta hore waxaa kaloo meesha ku jira wuxuu yidhi qaydka dhaarta markaad daba dhigto ku anfacaya waa markaad dhaarta markaad sa u dhaarataba ilbiribsiyo kadib aad ka dambaysiiso aadan kala ayna macnaha wati udhaaynin waqti u dhaxaynin saas maana ayib waxaa laga qaadanayaa xadiidkii aynu soo marnay man xalafa calaa yamiinin faqaala insha allah ruuxii dhaar ku dhaarta oo markuu dhaartay gadaasheedaba yidhi insha allah lanna faqaala fadu soo tartiib ma faa'idaynayso fa'du waa tartiib bimacnaa waxa weeyaan markuu waxaan ujeedaa tacqiib iyo tartiib waay markuu dhaartay kadibba markaba ka dambaysiyey haddii waxaa la diidan yahay inaad intaad dhaarato oo dhaar aan waxba tacliiq lahayn oo istisna lahayn oo aadan waxba ku ku xidhin oo intaad dhaarato hadhow markii la rabay inaad kasaaro gudato xogaa markaad joogto insha allah inaad maxay soconaysa insha allah waa sii soconaysa marka bas waad dhaaratay markii dhaartii aad dambaabtay oo aad rabtay inaad macnaa waxa weyaan aad dhaartaadii jabiso oo muddo ay ka soo wareegtay baatil insha allah insha allahudaas marka waktigaa udhaxaysay dhaartii iyo insha allahudani waxba taasi kuu tari mayso waxaa la rabaa markaad dhaaratayba inaad ka dambaysiiso bacdahu bihawaanin markaasay macnaha ku anfacaysaa oo macnaha waxa weeyaan istifnahaasi wax kuu taraya ayib kadib wuxuu leeyahay dhaartu laba ruux baa sheegta maxkamadda wada yimaadeen ama way isdhaarsanayaan markii uu ruuxii ku dhaarsaday ku dhaarsanayay ayaad u dhaaratay markaasaad niyada waxaad ku qabsatay afka waxaad kaga dhaaranaysa waxaan ahayn baad niyadda ku qabsatay maalan waxa aad niyada ku qabsatay iyo waxaad carabka kaga dhawaaqaysana waa kala duwan yihi dadka kula jooga waxay ka fahmayaan hadalkaaga iyo waxaad adigu ka wada eed ula niyoonaysa waa kala duwan yihi adigu marka kan kuu qarsooneed adigu fahamsanteed niyaysan tahay baad rabtaa inaad ku wado dembiga kaga baxda dadku kay kaa fahamhayaanay u muuqda ee daahirka ana uma jeedid ayagana kaasaad ku qancinaysaa waa hadal garo oo laba laba laba tafsiir yeelan karaya laba macno yeelan karaya adiga iyo qasadkaagiiyo niyadaadu waa mid dadka ku qaarsanayana mid bay wataan kanaad u muujinaysaa niyadana wax kalaad ku haysataa kuu socon maysaa lagu leey marka ka ku dhaarsanaya niyadiisa yaa xukunku ku soconaya adiga niyadaada ma aha masalan tusaale haddaynu tawdiix iyo samayno ruux baa wuxuu ku yidhi niga xoolaan kugu leehay xoolaad iga qabtaa wax xoola kaama qabo ka wax sheeganaya caddaynteen baa leeyihi markhaati caddayn mahay tii wax lagu sheeganaya inay dhaariyo noqoto markaasaa wuxuu yidhi wallaahi billaahi tallaahi inaanan wax xoola ad qabin wax xoola inaanan qabin maxaad ka fahmaysa adiga ya wax xoolo ninkaa keliya inaanan qabin inaan macnaha aan laygu lahayn xaqa sooma sidaasi waa sida ninka ku dhaarsanaya uu wato qalbigiisana ku jirta hadalkana daahirkiisa laga fahmi karo waay sooma laakiin anigu waxaa niyada ku haystaa aniga xoolo ninkaasi leeyihiin xaas iima ah ya ma qabo xoolo ninkaasi leeyihiin aniga ma qabo xaaqna iima ah niyadaa ka wataa xaakimkii qaaliga ahaa iyo maxkamaddii iyo ninkii dhaarsanahayena kulli maxay qabaan xoolahaa ma qabo bimacnaa layguma laha sooma teebay maraysaa way marka markaad niyada ku qabsatay mise dadkii ku dhaarsanayasay wateen dadkii ku dhaarsanayay siday wateen weeye ee niyadaada waxba kuma jirto saas macana si xuquuqda bini aadamka aan si fudud macnaa wax weyaan aan aan loogu qabanin taasu markayuu baytka kaga hadlayo ina alyamiina biniyati limuxallifin dhaartu ka wax dhaarsanaya niyadiisa ay weeyaan allahuma inay daruura timaado mooye inay daruura timaado mooye maalan xadiikeeda muslim baa wariyay min xadiis abi hurayra nabigu wuxuu ku wurisa wuxuu yidhi sal lay sl yamiinuka cala maa yusadiquka bihi saaxibuka dhaartaadu waa wixii ruuxa aad u dhaaranayso uu kaaga rumaystay waxaad aduu niyadaada ku wadatay maaha waa waxa isagu uu kaa u fahmay arrintuna ahay uuna rumaystay oo ku qancay taas way dhaarta ta adiga niyadaada ku jira sida goonida aad u wadatay sarbeebtaataas waxba kama jira xadiiska laakiin waa nabigu leh sal lay waslam alyamiinu calaa niyati lmustaxlif dhaartu waxay ku soconaysaa ruuxa wax dhaarsanaya niyadiisa ruuxa wax dhaarsanaya ka dhaaranaya maa ruuxa wax dhaarsanaya niyadiisa ku soconaysa ee ka dhaaranaya maaha ka dhaaranaya isaga niyadiisa macno weyn male waa laga soo qaadi male ayib halkaa wuxuuna yidhi allahuma inay daruura timaado mooye inay daruura timaado oo markaasi ruuxu dee u gar u leeyahy markay daruura imaanayso maalan waxa weeye naf baad ku badbaadinaysa naf baad ku badbaadinaysaa adigaa khatar galay yani waxa weyaan xaalad waxaa jirta markaasi waa lagaa gardaran yahay xaq bini aadam ma qaadanaysida xaqka aad ku ilaashanaysaa xaaladaha noocaas oo kaleeto oo daruura timaado markaasi madluum aad tahay waa dhaaran waana tawriyaysan dhaarta aad dhaaratay baa markaasi yaa sharcigu qabanaya dhaarta aad dhaaratay baa sharcigu qabanaya saas maana maalan sida qisadii ku timid nabiyulaahi ibraahim soo garanaysaa xaskiisii markii ninkii boqorkaa uu damcay inuu kala wareego farxumeey ee uu ku dhihi jiray maxaad isutiin waa walaasha soole haddaad maalan xaaskaaga u yaabto in yani dhib la gaarsiiyo walaal inaad walaalatihiima lagu badbaadin karo waxaad dhihi wallahi waa walaashay wallahi waa walaashay markaad leedahay dhaartaa waxaad ka dhigi karaysaa inaad ula jeedo waa walaashay oo islaamka igu islaam igu walaala soma dadkana waxaad fahamsiinaysaa inay nasabka kuugu walaal tahay kuwaad u dhaaranayso nasabka inay walaal kuugu tahay baad ugu dhaaran adigana qalbiga waxaad ku haysataa inay islaamnimo iyo iimaan walaal kuugu tahay marka dhaarta noocaas oo kale ah niyadaada sax ah kuwan ku dulminaya wax ka soo qaad male markaas leanna waa xaalad daruura ah sooma sidaasoo kale ruuxu markuu madluum yaho laga gardaran yahay waa calaa niyati lxaalif isaga niyadiisa marka la qabanayo laakiin markuu isagu xaq bini aadan ku duudsiyayo oo uu gardaran yahay loo hiilin maayo oo dulmiga loogu hiilin maayo waxaa la odhanayaa anniyatu alyamiinu calaa niyati lmustaxlif ka ku dhaarsanaya wey marka inaad ilahay magaciisa dadka xaqooda ku qaadato soo dulmi weyn maa waa dulmi weyn bal meel kalooda xoolo u marto ood xaq u martaba inaad magaca ilaahay u marto halis waay ma ilahay ku dhaarto subana wataala saas wya ayib baytka ugu dambeeya wuxuu kaga hadlay dhaartii hadduu ruuxu laba goor iyo saddex goor ku celceliyo wallaahi billaahi tallaahi ama wallaahi wallaahi wallaahi buu saddex goor buu ku celiy wuxuuna ula jeedaa uun halkii dhaar ahayd inuu adkeeyo wallaahi warabbi alkacba billaahi tallaahi waraxmaan waxbuu isdaba dhigay intaasuu adkeeyey kulli waxa wey hal dhaar unbaa laga soo qaadaya la dhihi maayo maadaama ilahay magaciisa aad saddex goor ku celiso saddex dhaarood baa kugu laazimaysa ee waxaanu ka dhigaynaa inay hal dhaara tahay leanna wixii hadalladan dambe kulli waxay adkaynayaan sii horun bay adkaynayaan waa muakidaad muakidaad w lakin bisharti niyadiisa waa inay ahayd uu ku dhaaranayay kuwan dambe oo dhan inuu ku adkeeyo tii hore waa sida masala yidhahdaan oo kaleeto xaaskiisa culamada qabta inay balqaduhu ay israaci karaan inuu yidha hadduu yidhahda anti aaliqun aaliqun aaliqun waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay maxaad ula jeeday baa la dhihi niyadiisa hadduu yidhahdo waxaan ula jeeday un halkii balqadee hore unaan sii xojiyo sii adkayo waa un hal hadduu dhaartan faraha badan oo isdaba dhigayo tii hore uun sii adkaynahay waa un hal niyadiisa hadduu yidhahdo dhowr dhaarood baan u kala jeedayna niyadan baa la qabanaya inama alacmaalu biniyaat bay marka noqonaysa ayb laa inta wax dembiya ma jiro in qayadtahu dhaartii haddaad qaydood ku xidho bimashii'atin ilaahay doonidiisa haddaad ku xidho aw amase ayad ayi qaydin ama qayd kastiiyo xari kasta dabar kasto noocu dooniba hamad haddaad ku dabartood ku xidho daba dhigto dembi ma jiro bacdahu gadaashii haddaad ku qaydo bihawaanin ilbiribsiyo ama sakanno waa inuu ay markaba daba dhacdaa la doonaya ina alyamiina dhaartii biniyatin niyad bay ahaatay niyadaasoo limuxallifin kii wax dhaarsanaya u sugnaatay ka wax dhaarsanaya niyadiisa iyo siduu isagu rumaysan yahay ee uu u qaatay hadalka sidaas weeye oo dansi ku soconaysa way dhaarto ilaa binafsi daruuratin daruuro naskeed mooye wa bayaanin iyo cadaan naskeed mooye bimacnaa inay xaal atahay mid adkaynayo dhaarahan dambe tii horemaad ku adkaynaysaa wa muqallidan waa isku mid altaqliid waalta'kiid waa isku macno wa muqallidan xaalaa tahay mid xoojinaya kii horeun xoojinaya sida haddaad u celceliso cuddat waa la tirinayaa waa la xisaabinayaa dhaartaasi min almuxdaani dhaaraha midka ah mid ka midaa lagu xisaabaya dhaaraha labada iyo saddexdaa maaha mid unbaa laga soo qaadayaa baabu fi kafaarati yamiin dhaarta kafaaradeedii buu baawiya kaftirqu bayna alxinfi aw min bacdihi wabidaka suxiha cindana alnasaani kafaaraة اlaymaani acim caشharaة aw taksu min miskiiniha alcuryaani aw rakbaة actiq laha mahma takun wanafiisuha nudibat maca aliimaani waثalaaثaة اlayaami sum'i lam tajid bitafaruqin watataabucin milaani halkan wuxuu kaga hadlayaa ruuxii wuu dhaartay dhaartiina kafaara ka laazimtay inuu kafaaro gutuu doonaya kafaarada waxay ku imaan shayga hadduu yahay shay aad ka dhaaratayna samaynta aad samaysay bay kafaarada ku laazimi shay aad ku dhaaratay samayntiisa hadduu noqdona haddaad ku dhaarto samayntiisa waan samayn wallahi inaan saa yeeli yeelidda aad yeeshay baa dembigu ka dhalanaya kafaaraduna ka laazimta haddaad tidhahdo wallahi inaanan samaynayninna inaanan yeelaynin ayadana yeelidda aad yeeshay bay kafaaradu ka laazimaysa saas maana marka kafaaradii hadday laazimto ruuxii maxaa ku laazimaya see uu kafaara gudanaya ayb wuxuuna yidhi marka kaftir kafaaro gudo qubayla alxinsi dambaabidda waxyar ka hor aw min bacdihi ama gadaashiis xinsiga ama dambaabidda gadaashiis kafaara guda labadaa kaa doontayeeda wabidaaka kaas ayaa saxiixa la saxiixiyey cindanaa agtanada annasaani labadii nas lagu saxiixiyey labadii nasba saasay saxiix ku yihiino intaadan dambaabinna waad kafaaro gudan kartaa markaad dambaabtay kadibna waad kafaaro gudan kartaa kafaarat alaymaani dhaaraha kafaaradoodu atcimu quudi waay quudi casharatan toban inaad quudisa waay toban miskiin aw amase faksu marashee min miskiinihaa miskiinkeeda alcuryaani ee qaawanaa mara siiyo waxuu xidha siiy aw raqbatan ama qoor adoon ah actiq xoree laha iyada mahmaa takun waxay dooniba ha ahaatay wax alla waxay tahayba noocay tahayba wa nasiisuhaa keeda qaaliga ah ayaa mudidad la sunneeyey maca aliimaani iimaan la jirankii xalayta iyadoo iimaan leh haddana qaali ah taasaa sunna ah wa alaaatu layaami maalmaha saddexdaa sumfon in lam tajid haddaadan helin intaa lasoo sheegay bitafaruqin usod kala tagtagsanaan wa tataabucin isku xigid usod mislaani laba isku mida wey baydka hore wuxuu yidhi goormaa la kafaaro gudanaya waa masale khilaafiya waad dhaaratay dhaartaadi waxaad ku talagashay inaad jabiso kafaarana gudato majabinta dhaarta iyo xinsigaa lagu horumaraya markaasay kafaaradu ka dambaynaysa mise intaad kafaaro gudato baad kadib dhaarta jabinaysaa oo xinsi gelaysa labadaa kaleeta labada waad samayn kartaa taas masala waxaa tidhi wallaahi inaanan guriga gelaynin gurigaas walla inaanan gelayn sooma inaad gashaa dabacday oo dhaartaadii ka noqoto ma intaadan gurigii gelin oodan xinsigii samaynin oo dembi kugu raacin oo xinsi ku dhalanin ka hor baad kafaaro gudanaysa mise guriga intaad gasho kadib baad kafaaro gudanaysa masaladu waa saas kafaaradu waa goorma wuxuu ku leey labada waad samayn kartaa waxaad samayn kartaa intaadan gelin guriga kafaaro gudo kadibna gal waxaad kaloo samayn kartaa guriga gal kadibna kafaaro gudo labada xaalaba waa ku furay waxaa laga qaadanaya masaladaas xadiidka abu hurayra ee nebigu sal lay slam uu yidhi saxiixaynka ku yimid man xalafa cala yamiinin fara'aa hayraha khayra minha falya'ti aladii huwa khayrun waliyukafir can yamiinih ruuxii dhaar ku dhaarta oo arka dhaartiisii wax u dhaama wax uga khayr badan shayga u khayr badan ha la yimaado dhaartiisana ha ka kafaaro guto saas maana waxaad tidhi raashiinkanaad ka dhaartay inaad cunayso waxaa kuu soo baxday inaad gaajaysan tahayoo raashinkan aadan ka maarmin sooma falya'ti aladii huwa khayr inaad raashinkan cuntaa kuu roon iska cun kii kuu khayr badnaa la imow kadibna ha kafaaro guto riwaayadan xadiidka marka la fiiriyo waxaa horaysa xinsiga maa horreeya mise kafaarada xinsiga horreeya falya'ti aladii huwa khayrun waa xinsigii sooma waliyukafir can yamiinihi waa kafaaradii oo dambaysa marka sooma ayib mar kale riwaayo kaleu xadiidku leeyahay oo uu nabigu yidhi xadiidka cabdiraxmaan ibni samura fakafir can yamiinika wa'ti aladii huwa khayr dhaartaada ka kafaaro gudo waxaadna la timaadaa kii kuu roonaayo kuu khayr badnaa la imo markana kafaaradaa horaysa xinsiguna wuu dambeeya labadu marka waa banaan yihiin labadu waa bannaan yihiin yani imaam shaafici caleh raxmatullah iyo jamaca culimada ka mid a ayaa sidaa ku tegay inaad marka hore dhaarta jabisood xinsiga gasho kafaarada dambaysiso inaad kafaarada hormariso kadibna xinsiga ka dambaysiiso labadaba kuu bannaan sidaas labadaba naftoodu labada waa la saxiyey buunay intaas kadib ruuxu markii uu xinsiga galo kafaaradiisu maxay tahay ama xinsiga ka hor ha kafaaro guto ama kadib ha kafaaro guto kafaaradu wuxuu leeyahay saddex laba aad khiyaar u leedahay midna markaad labadaas weydo uu imaanayo weeyaan labada aad khiyaarka u leedahay waxa weeyaan inaad toban miskiin quudiso saddex saddex waa laga dhigi karaa toban miskiin inaad quudiso inaad dar u gadood arab bixiso inaad qoor xoraysood addoon xorayso saddexda khiyaar baad u leedahay midna saddexdaas markay ku suuroobi waayaan unbaa lagu ogolaanaya oo waa saddex beri soomkood aayadda qur-aanka intaba sheegtay walakin yuaakidukum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin min awsati ma tucimuuna ahlikum kafaaradu waxa weeye in aad toban miskiin quudiso waxaad reerkiinna iyo ehelkiinna quudisaan waxa ugu dhexeeyana aad ku quudisaan bimacnaa waxaa lasii xadidayaa waxaa lasii xadidayaa tobanka miskiin nooca lagu quudinayo raashiinka la siinayo waa nooce ma nooca ugu qaalisan baa waxyaabaha la cuno mise waa nooca ugu hooseeya labadaa midna mehe waa nooca dhexdhexaad min awsati ma tutcimuuna ahlikum reerihiinna iyo qoysaskiinna maxaa laga cunaa haddii marna hilib laga cuno marna ugaali laga cuno marna bariis laga cuno bariiskaa dhexda ah sooma saas w macnaha waxa ugu dhexdhexeeya ka ugu qaalisanna laga qaban maayo ka ugu hooseyana laga qaban maayo hadday quudin noqoto toban miskiin baa saa u quudin ayib hala quudiya marka laleeyahay shareecadan nas ahaan kuma soo aroorin miskiin walba intuu leeyahay nas gooniga kusoo arooray ma jiro ma laba mudba ma nisfu saacba ma mudba nas xadida ma jiro sidaas daraaddeed bay fuqahadu isku khilaafeen laakiin itlaaqa naska in lagu sugnaadaa fiicano wax uun miskiin cunto u noqdo inaad isaa la doonaya wax uun miskiin ka dargi karo hal mar haddaad cunto bisil siiso oo maqaayad geysa ama guri ugu karaysana khayr haddii kalood cunto ingegan siisana wax uun ruux dharjin kara sii saas muhiimaddu waa intaa ayb haddii taas talabaada iyadana kufra waxa weeye inaad quudinta iyo cuntada iska daysood arad bixiso darsiiso culimadu markaas iyadana ku kale halkaasay ku kala tegayaano miskiinkiiba maxaa la siinaya maxaa dhar u noqon kara waxay u badan yihiin marada aad u iibinayso waa inay cawradiisa qarin karto asturi karto taasaa ugu yar ilaa waxa weeyaan yani kiswa waxaa la yidhahdaa wax ruuxa bini aadamka ah calaa markay ugu yartahay cawradiisa qarin karaya hadduu rag yahay iyo hadduu dumar waa ku kala duwan yihin marka waa inuu yahay hadduu hal mara yahay hadduu laba noqdaba wax un cawro qariya ugu yaraan waa inuu yahay sidaasay ay leeyihiin macnaha culimadu ayib sida imaam maalik iyo axmed iyo ay marayaan macnaha ayib qodobka saddexaad ee isagana kuu furan waa qore xorayntiisa addoon inaad xorayso oo hadda waktigan aynuna suuroobi karayninba addoonka aad xoraynayso noocu doonu noqon karaya muumin buu noqon karaa gaal buu noqon karaa siduu ina leeyahy mahma yakun buu ilayh mahma yakun mahma yakun wuxuu ka wadaa bimacnaa ama gaal ha adama islaam ha ah leanna aayadda qur-aankii kuma xidhin inuu mu'min yahay soo ma min awsati ma tutcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba lama dhihin aw taxriiru raqabatin mu'minatin lama dhihin marka maadaama uusan qur-aankuba ku xidhin oo iimaan uusan qayb uga dhigin hadday gaal tahayna waa la xorayn karaa hadday muslim tahayna waa la xorayn karaya sidaana culimada qaarkood baa qaba qaarna waxay ku qaydayaan nusuusta kale ku soo aroortay kafaarooyinka kale ee mu'minada ku qayday oo waxay leeyihin sharti waa inay mu'mina tahay iskaasay qaarkood marayaan macna sida masalan kafaarat lqatliga oo kalete yani kafaarat lqatliga kafaaraad kala jira oo mu'mina ay kusoo aroortay marka taasay la raadsanayaan laakiin yani isaga culimo kaleeto waxay leeyihin maya mid walba meesheeda ha loo daayo tan maadaama ay dhaar tahay waa xugum khaas aayaddii ka hadlaysayna muminatin ma daba dhigin hadday gaal tahayna waa gudaysaa hadday mumin tahayna waa gudaysaa laakiin waxaa la isla ogolyahay sida fadliga badan inay mumina tahay waa laisla ogolyahay inay sida fadliga badan tahay ee sunnada ah ee sii fadli badan inay tahay qoorta aad xoranaysa addoontaad oran addoon qaaliya inay tahayna iyaduna fadli dheeraadaa kusii jira maxaa nabiga markii la weydiiyey addoommada la xorayntooda see ugu fadli badan wuxuu yidhi midda dadka haysta agtooda uguna lacag badan uguna qaalisan loogu jecelyahay lanna kulamaa shaygu uu samiin yahay oo qaaliy oo nafiis yahay ilaahay dartiina aad u bixisa wuu ka fiican yahay ka kale waana ka ajib badan yahay sooma marka inay nafiiso tahay mu'minadna tahay taasi waa nadbi iyo sunno laakiin shardi kama dhigi karno maadaama ayna aayadda kusoo aroorin saas macana ayib kafirka saara gudo intaa hadday kuu suroobi weydo intaa haddaad weydo qoor ma haysid toban miskiin waxaad ku quudiso ma haysid aradbax ma haysid markaa miskiin baa tahay sooma miskiin baa tahay lagaaga hari maayo adaa dhaartaye marka waxaa laga rabaa saddex beri inaad soonto saddex beri soom baa lagu odhanaya saddex beri soonkooda inaad isku xijisana waad heli kartaa inaad kala googoysana waad heli karta wuxuuna yidhi bitafaruqin wa tataabucin iyadana wuxuu ka qaadanayaa aayadda qur-aanki waxay tidhi faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam ruuxii waaya saddexdaa hore saddex beri inuu soomo ayaa laazim ku ah aayadda qur-aankii ma dhihin fa siyaamu alaaati ayaamin mutataabicaatin ma dhihin shardigaa inay isku xigaana qur-aanku ma sheegin mar hadduusan qur-aanku sheeginna dadku khiyaar bay leeyihiin inay isku xidsiiyaan iyo inay kala googooyaanba saas way macana waxaa jirta qiraa'o shaazaa oo cabdullahi ibn mascuud laga wariyo oo inuu akhriyey fasiyaamu alaa fasiyaamu alaaati ayaamin mutataabicaat laakiin qiraa'ada shaazadii ma xuja mise xujo maa waa masale usuuliya qiraa'ada shaazada ah culimada qaarkood waxay leeyihin waa iska tafsiir waa ra'yi saxaabi wabitaali xujo ma noqonay waana sida uu wadaadku marayo qaarna waxay leeyihiin qiraa'ada shaazada ee saxaabigu akhriyey markay ugu yar tahay axaadiid oo kale waay wabitaali xujay ka dhigayaan hadday saas noqoto waxay noqonaysaa in laysku xijiyo inay laazim noqoto waana sida culimada qaarkood ay qabaan riwaayadaasay ka qaadanayaan waxaa mujeeda qiraa'ada shaazada bay cuskanayaan mutataabicaankiisa adiga waxa weeyaan wax nasoo kutusayo ku cad in laysku xijinayo ma jiro laakiin ruux haddii isku xijiyo waa fiican tahay khilaafan yani waxaa la jeeda khuruujan min alkhilaaf kaftirka saare guda buu ku yidhi qubayla alxiinsi dambaabidda horteed wax yar ka hor qubayla wuxuu yidhi ma qubayla wuxuu u yidhi oo qabla alxiinsi uu dhihi waayo waxaa laga wadaa kafaara gudashadu waa inay dhaarashada ka dambayso waa inay he dhaarashada ka dambayso haddaad tidhaahdo intaanan dhaaranin baan kafaaro gudanaya markaasaan dhaaranaya markaasaan xiinsi gelaya markaasaan kafaaro gudanaya ma soconaysa maya qubayla waa inay ka dambayso oo ay dhaarta ay hormarto kadibna xinsiga iyo kafaaradu ay ka dambeeyaan soma taasaa la diidaya leanna yani ma jirto kafaara gudasho aan dhaarteediiba la helinba waxay la mid tahay nin naag uusan guursanin furayoo kale dabna waa iga furan tahay buu le mana guursanin weli furitaankaasi ma dhacaya maxaad furaysaa xarigba kuma guntane ila xariga markii uu guntamo kadib buu furmaa sooma xarigaan weli guntaminba ma furmaya saasoo kale w man marka waa inay dhaarta horayso kaftirka saaraguda qubaylan xiinsi dambaabidda wax yar ka hor dhaartiina ka dambayso aw min bacdihi ama xiinsiga kadib oo shaygaad ka dhaartay aad samaysay wabidaka kaas ayaa saxiixa lagu saxiixiyey cindanaa agtalada annasaani labadii nas lagu saxiixiyey xadiidka labadiisa riwaayadood xadiidka macnaha aynu sheegnay ayaa kutusaya xadiidka abu hurayra iyo midka cabdiraxmaan ibnu samura labadooda marka laysu geyay ayib kafaaratu alaymaani dhaaraha kafaaradooda atcim quudi casharatan toban quudi aw amase faksu marashee oo arabix min miskiinihaa miskiinkeeda alcuryaani ee qaawanaa arabixiyo mara oo gad ama mara sii aw amase actiq xoree raqabatan qoor xoree lahaa iyada xoree mahmaa takun waxay tahayba mahmaa takun waxay t noocay tahay mana ama kaafira ha ahaato ama mu'minad ha ahaato wa nafiisuhaa mideeda qaaliga ah ee qiimaha leh ayaa nudibad la sunneeyey maca aliimaani iimaan la jirankii xalay mid nafiiso haddana iimaan leh taasaa la sunneeyey oo sunna ah waajibsa maaha shartina maaha wa alaaata alayaami wasum soom alaaata alayaami maalmihii saddexda harsoon in lam tajid haddaadan helin maxay almadkuuraad waa kuwii la soo sheegay haddaadan helin waay mana ayib bitafaruqin u soom si kala tagtagsan wa tataabucin si isku xiga u soom labadaba waad heli karta milaani humaa labadoodu milaani laba isku mida way waa ku siman yihi manaa kaadoontaad heli karaysaa mana wاlnadru makruuhun wawjib lilwafa ila ida almanduuru min cisyaani aw lam tuib aw lam tusamiihi fada kafir lahu kafaarat alaymaani baabun fi axkaam nudur halkan wuxuu kaga soo hadlay kusoo dhameeyey dhaaraha haddana wuxuu gelayaa nadarka nadarka ayib nadarka waxa la yidhahda waa shardi waa inaad adigu shay isku laazimaysa waxbaad isku laaziminaysaa qurba ah oo ilaahay loogu dhawaado waxaan nadar ku galay inaan intaasoo salaada tukanayo waxaan nadar ku galay inaan soo cumraysanayo inaan baydka ictikaafayo waxaan nadar ku galay inaan xajiyo wahaakada marka nadar baa la yidhahda nooc kaleu leeyahay oo la yidhaahdo nadru lijaaj oo nooc kale waay oo waa nadarka yani inta badan shardiga ku yimaada oo waxaad leedahay ilaahu waxaas iyo waxaas haddaad isiiso waxaas iyo waxaasan samaynaya maala caruur baad weyday waxaad tii ilah haddaad ilmo islaanta haddaad ilmo iga siiso ilahay waa kuu soomahaya saasoo kale mat ilaah ganacsigan haddaad igu guulayso oo aan ka ribxo yani waxa wey waa soo xajinaya kaas bimacnaa waxa wey waa daacadii ilaahay aad u daacaysanaysay ood shay kaleeto shardi uga dhigtay shardi uga dhigtay kaasi waa mid sii daran way isagu sii daran way nadarkaas noocaasana nahyi baa ku soo arooray waana kan hadda aynu soo wadno nadarka marka noocuu dooniba ha noqdee horta waa makruuh khaasatan midkiisaas shardiga ah ee ku xidhan daacada iyo laysku xidhayo waxaad rabtay laysku xidhayo waa makruuho waa laga fiican yahay in la galo waxaa soo saaray xadiidkiisa bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi ibni cumar wuxuu yidhi ibni cumar naha nabiyu sal lay slam can nadri nabigu nadarka wuu reebay muxuu reebay wuxuuna yidhi inahu laa yaruddu shay-an nadar wax ma celiyo wax ilaahay kuu qadaray nadar kaa celin maayo wainamaa yustakhraju bihi min albakiil mid bakayloo waxba bixin waaye oo gacan adag unbuu nadarku wax ka soo saaraayo wax lagaga soo saaraa ama ilaahay wuxuu qaybiyey waxba kama bedelo bimacnaa markuu nabigu reebo yii nadarka iska daaya hagelina nadarka maxaa yeelay faa'iidaba idinma lahaba waxaan faa'iido kuugu lahayn haddaad nadar ku gasho ilaahow waxaa haddaad issiiso sidaa iyo sidaasaan yeelayaa oo daacadaasaan la imaanayaa oo wixii aada hesho kolleyo kolley waad heli lahaydee nadarkani kuma siinin ilaahu waxaas haddaad iga badbaadiso daacadaasaan la imaanayaa wixii waad ka badbaaday kolleyo kolley waad ka badbaadi lahayd nadarkani waxba kaama badbaadin waxna kuu soo tiidi maayo khayr ah wax sharoo ilaahay qorayna kaama dafcin karto sooma hal faa'iiduu leey faaidadiisu maxay tahay mid bakhayl ah oo gacan adag oo daacadii rabbigii uu daacaysan lahaa ku adag unbuu ka soo saaraa nadarku wax ka soo saara mid soomi waayo soon sunaa lagu kari waayo buu nadarku soonka ka soo saaraa mid xajin waayo buu xajka ka soo saaraa mid wax sadaqaysan waayo buu sadaqada ka keenaayo ka soo saaraa laakiin wax kale u bedela ma jiro wax kale u bedela ma jiro haddana waxay u badantay dadku markay nadarka galaan oo waxay rabeen helaan waxay rabeen markay helaan ama waxay ka baqayeen ay ka nabadgalaan markaasuu cuslaysanaya leeyahay maxaa maxaan sameeya maxaan sameeya wixii hel markaasuu wadaad raadinaya war sheekh waxaasaan sameeyay dambe la heli karaa xaggan kale u baxa saasuu leeyahay qiildoon markaasaa qiila raadinaya marka aslanba gelidda nadarku waa laga fiicanya culimada qaarkood ilaa taxriim bay gaarsiina waa xaraan bay leeyihiin qaarna waxay leeyihin waa karaaho waa karaaho waa laga fiican yahay gelitaankiisa laakiin haddii la galo oo uu ruuxu galo inuu fuliyaa markaa laazim ah midda ammaantu ku jirta ee ajirka laga helayo ee ilaahay subxana watacala mu'miniinta ku ammaanay yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yawman kaana sharuhu mustatira midka nasku nusuustu aad u tirtirsiday qur-aanka iyo sunnaduba waa nadarka fulintiisa wa ee geliddiisa maaha labada ina kale fahmi baanta ruux nadarkii galay inuu fuliyaa laazim ku ah hadduu fuliyana waa daaca oo ajir buu ka helaya nadarku hadduu nadar u dhaacaya laakiin geliddii markii hore uu gelayay khalad bay ahayd saas maana haddii lu yidhahdo war meeshaasa dhaafin ood meeshii dhaaftoo dardarto ood gudubto meeshaa markaad gudubto xugum kale haddana qaadanaysa khaladkii gashay khaladkii haddaad gashayna waa in axkaam kale timaado marka saas maana marka nadarka geliddiisa hore waa khalad laakiin haddii la galo waa in la oofiyo sida qur-aanka iyo sunnaduba ay isku raaceen allahuma inuu nadru macsiya yahay wey man nadara an yutic illaha falyutichu buu nabi sal l sl waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi ruuxii nadar ku gala inuu ilaahay aeeco ha aeeco nadarka ha fuliyo ruuxii nadar ku gala inuu ilaahay caasiyana nadarkaa yuusan fulinin oo ilah yuusan caasiyin saas maana labada qibood buu kala baxa marka wuxuu yihi wanadru makruuhun nadarku waa karaaho waa mid la karaahaystay wa wjib lilwafa oo waxaad waajibisaa nadarkii fulintiisa waajibi sooma gelidiisuna waa karaaho fulidiisuna fulintiisuna waa waajib ilaa inuu nadarku yahay min cisyaanin caasin nadarkeed inuu yahay mooya nadar ilahay lagu caasinayo inuu yahay maalan qaraabo goysnimo kale dad qaraab qaraabadaada ah baa nadar ku gashay inaadan la hadlin nadar waxaa iga ah inaanan kula hadlin inaanan waxba kugu sadaqaysan inaanan ku xidhiirinin waa nadru macsiya wa waa nadru macsiya nadar waxaad ku gashay inaad awliyada wax u gawracdo waaba nadar shirkiya kaas nadru macsiya wa nadar waxaad ku gashay wax shareecada khilaafsan nadarkaasi waa nadru macsiya mana fulinaysid laba dembina hageli waa khalad waa laga baxaya ayib ayib sidaa ha ahaatee nadarka macsiyadee sharciga ku khaldan markii horeba in la galo ee dembigaa haddaad gasho horta ma fulinaysid oo ma wadaysid oo ku socon maysid waad ka istaagaysaa ma intaasa waxba kale lagaama rabo miya maya kafaaradii dhaartaa lagaa rabo haddana kafaarada dhaartaad samayna soo mare ayib wuxuuna yidhi nadarku hadduu nadru macsiyo yahay ama intaad nadartay baad kari weyday waxaadan kari karin baaba nadartay ama nadar duuduuban baad gashayoo maadan magacaabin saddexdaaba kafaaradii dhaartaad gudanaysaa macnaha waxaa laga wadaa nadar macsiyaad gasho waa kii miisaalkiisa hadda aan bixinayno wax shareecada ku khaldan baad nadar ku gashay ta labaad waxaad nadar ku gashay waxaadan kari karin waxaad tidhi maalan tusaale ahaan ilaahow haddaad waxaa isiso ama iga badbaadiso hal milyan baan sadaqaysanaya shilinba kama manaxididba hal milyan iska dha maxaad samaynaysa marka waa nadar aadan kari karin nadar ilaahow waxaan ku galay haddaad waxaa isiso nairobi intaan ka tago inaan xajka lug ku tago maba kari kartidba sooma yacni waxa weeyaan waa waxaadan awoodi karin baad nadar ku gashay qaybta saddexaad waxa weeyaan nadar waad gashay laakiin waxaad nadarka ku gashay wax cad meehe nadar duuduuban baad gashay oo masala waxaad tidhi waxaa igu nadar ah ilaahow nadar baan galay haddaad waxaa isiiso ama waxaa iga badbaadiso nadar baan allow galay oo maxaad nadar ku gashay ma inaad soontaa ma inaad salaadaa ma inaad sadaqaysataa ma inaad xajidaa maxaad nadar ku gashay maba aadan magacaabinba nadar unbaad gashay aadan la garanayninba wuxuu yahay saddexdaa xaaladoodba kafaarada waxaad gudanaysaa kafaaraday dhaarta ee haddaynu soo sharxnay somayna soo sharx kafaaradii baabkii haddaan soo marnay taasaad gudanaysaa oo xalku noqonaya macna waxaa xatusaya xadiidka sunan abu daawuud ku yaala min xadiidi cabdillahi bin cabbaas nebigu wuxu uhi sal ly waslam man nadara nadran lam yusami fakafaaratu kafaaratu yamiin waman nadara nadran fi macsiyatin fakafaaratu kafaaratu yamiin waman nadara nadran laa yutiiquhu fakafaaratu kafaaratu yamiin saddexdaa ruuxii nadra nadar uusan magacaabin oo iska duuduuban kafaaradiisa waa kafaaradii dhaarta ruuxii nadar macsiyo ku gala oo khalad shareecada khilaafsan ku nadraay kafaaradiisa waa kafaaradii dhaarta ruuxii wuxuusan keri karin ku nadra kafaaradiisa waa kafaaradii dhaarta xadiidkaas shawaahid buu leeyahay waana xadiis saxiix oo sugan wey macna nadru macsiya inuu kafaaro leeyahay imaam axmed baa ku tegay caleyh raxmat ullah ayib amaa nadarka aan la magacaabin kafaaradiisu inay kafaaratulyamiin tahay waa qawmi waa yani madhabka imaam maalik axmed iyo jamaacaha culimada ka mida ay ku tageen macnaha waxaan la keri karaynin nadarkiisu inuu kafaaratulyamiin yahay isagana imaam axmed baa ku tagay saddexda masalaba saas baabun fi kafaarati annadri nadarka kafaaradiisa ayuu baabu yahay saddex noocood nadarka ka mida kafaaradiisa sheegna nadarka kale caadiga kafaaradiisu muxuu yahay wuxuu yidhi wlmaalu yujziu hultu fiihi linadirin infaaqahu bilkulli laa nuqsaani man yandir ilmashya awiila limakatin yarkab wayamshi biduni hadyi ljaani man xarama shayء alxalaala faqawluhu khaطأ walaa takfira fi lityaani wlmaalu xoolihii yujziu waxa wuu gudayaa aulu ulkiibaa gudaya fiihi maalka dhexdiisa linaadirin xaal uu u sugnaaday maalkaasi mid nadray infaaqahu xoolaha bixintooda bilkulli dhammaan u wada bixinayo laa nuqsaani dhimid maya man yandir ruuxii nadra almashya socosho attawiili ee dheer attawiila ee dheer limakata maka loo socdo yarkab wuu fuuli wayamshu wuu socon biduuni hadyi ljaani midkii jinaayada iyo khaladka galay hadyigiisa iyo hanuunkiisa iyo dariiqiisa yani sokadi ka sokow yani ma qaadayo wa jidkiisa ma qaadayo man xarama ruuxii xarima ashaya shaygii alxalaala ee xalaasha ah fa qawluhu odhahdiisa iyo hadalkiisu khata'un waa gaf walaa takfiira wax kafaara gudashaana fi lityaani la imaanshaha dhexdeeda ma ahan masalada hore waxa wey nin baa wuxuu daar ku galay kafaaro nadarbu wuxuu ku galay xoolihiisa oo dhan inuu wada sadaqeeyo xoolihiisa o dhan inuu sadaqeeyo kaasoo kale waa loo qiilday waxaa la samaynaa waxaa la leeyahay xoolahaaga saddex meelood meel bixi inta kalena hayso ayib la dhihi maayo xoolihi o dhan wada bixi leanna xoolaho dhan haduu wada bixiyo soo berri faqiiri maayo taasaa la diiday waa inaad wax la hadhowa waa inaad wax la hadho waxaa laga qaadanayaa xadiidka sunan abi daawuud ku yimi min xadiidi kacb bin malik kacb maal qisadiisa soo garanaysaan tawbad laga soo wada aqbalay waa kii dhihi jiray ina min tawbati ila allah an ankhalica min maali kullahu sadaqa ilaahow tawbadayda nebi allow tawbadayda waxaa ka mid a aan ilahay u tawbad keenayo xoolahaygoo dhan inaan ka dhex baxo oon ilahay dartii u sadaqayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay slam yujziu canka hulu xoolahaagaan wada bixinine saddex meelood meel baa kaa gudayseen meel ka mida bixi inta kalena hayso marka xadiiskaasay marinayaan imaamu maalik baana sidaa ku tegay ruuxa xoolihiisa o dhan hadduu wada nadro inuusan kulli wada bixinaynin saddex meelood meel buu bixinaya ayib sanada waa taa masalada labaadi waxa weeye ruuxii ku dhaarta inuu maka aadayo xaj ama cumro asagoo lugaynaya oo gaadiiduusan fuulin diyaarad fuuli maayo baabuur fuuli maayo dameer iyo faras fuuli maayo lug baan xaj ku tagayaa yidhaha nadar saas ku gala waxaa la leeyaha war iska fuul war gaadiid iska fuul haslugoynin ilaahay isdhibidaada waxba ku fali maayo gaadiid full oo camalka soo gudaa la odhanay saas maana ayib baydka labaad buu kaga hadlay yani nusuusta laga qaadanayana waxaa ugu cad xadiidka cuqbat bni caamir walaashii baa nadartay waxay ku nadartay inay kacbada ku tagto lug markaasuu nabiga loo sheegay nabigu markaa wuxuu amray an tamshiya wa tarkab inay marna fuusho markay rabtona ka degtoo lugayso markay rabto inay lugayso markay rabtona gaadiidka fuusho laakiin waxa weeyaan waan yani waan isdhibayaa oo lug waxaan ahay ma rabo maya maxaa lagu falayaa way maana ayib hadday sidaas noqoto markaa adkaato uu arrintu adag tahay sida maalan xajkao lug lagu tago kaleeto mashaqo badan baa ku jirta ruuxii waxaa la odhanayaa iska saco oo lugku waxaa la odhanayaa gaadiid fuul gaadiid ha fuule nadarkiisii ma hawadu raacay ma dabayshu raacay maya waxaa la odhanaya waxaa laga soo qaadaya wuxuusan keri karin oo kale waxaa la odhanayaa kafaaradii dhaarta laymo somayna soo marnaato ila way ku adkaatay sooma waa adag kafaaradii dhaarta laymo baa la odhanaya oo ku kafaara gudo sidaasaa la odhanaya ayib masalada ugu dambaysa waxa weeye hadduu ruuxu yidhaahdo shay xalaal u ah xaaraan buu igaya xalaan xaaraan buu igaya raashinkan hortaada yaalla inaad cunto ay tahay xaaskaaga dayibaadkan ilaahay kuu xalaaleeyey baaid waxaad tidhi xaaraan baad iga tahay aad baa loo isticmaala sooma xaaraan buu iga yahay buuri buu iga yahay bule buuri waa wax xun macnaha marka xaaraan buu iga yahay ruuxu hadduu yidhaahdo shaygani oo u isticmaalo ma dhaarba ma nadarba mise waa hadal lagwiyan macna lahayn waxba laga soo qaaday walaadku wuxuuna yidhi waa hadal lagwi ah oo khata'a oo gafa oo waxba laga soo qaaday leanna ilaahay baa wax xalaaleeyo wax xaaraameeyey cuntadan ama dayibaadkana ilaahay baa u xalaalay afkiisana wax kuma xaaraamoba saas daraaddeed waa warw iska yidi saasay macnaha oo wadaadku maraya macnaha ayib wax kafaara kama laazimayso maxaa yeelay isagaaba khalad galayba khaladku galaybaa wuxuu yahay walaa taquluu lima tasifu alsinatukum lkadiba hada xalaalun wahada xaraam litaftaruu cala allahi lkadib waxa odhanina shaygani waa xalaal shaygani waa xaaraam si aad ilahay ugu been abuurataan xalaalaynta iyo xaaraamaynta idinku ma ligdin saasay macnaha alimaamu maalik iyo shaafici baa waxay ku tageen in ruuxu hadduu sidaas yidhaahdo hadalkiisa aan waxba laga soo qaaday maalik iyo shaafici baa saasay ku tageen ayib allahuma inuu xaaska ku yidhahdo mooye oo xaaska markaasi hadduu xaaskiisa ku yidhaahdo xaaraan bay iga tahay markaasi khilaaf adag baa ka jiro qaar waxay leeyihin waa lamid oo oo kale hooyadabay igala mid tahay oo kale la mid tahay suuratul yani mujaadila lagaga hadlay qolaba meel bay marinayaan macnaha qola waxay leeyihin waa dhaar caadi qola waxay leeyihin dhaar caadi laakiin isaga wadaadku siduu maraya wuxuu leeyahay sida ay taabiciinta jamaaco kamida ku tageen xataa iyo culimada xadiidka iyo fuqahada iyo daahiriyada iyo ragga wada muxaqiqiinta kamida sida shawkani iyo ay ku tageen waxay leeyihiin xataa hadduu xaaskiisa ku yidhahdo xaaraan bay iga tahay waa hadal aan macno lahayn waxaa kasoo qaadlay hadal la xurle maa leanna xaas ilaahay u xalaaleeyey ma xaraamin karayo hadduu yidhaahdo hooyadayday iga tahay ama walaashayday iga tahay waa mas'alo dihaara oo dhinac kale aaday laakiin xaaraan bay iga tahay cuntadii iyo xaaskii waxay ilahay u xalaalay waa isku mid ayib halkaasu maraya waana ra'yi culimadaas ay ku tageen walmaalu xoolihii yujziu waxaa gudaya athulthu waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhahdaan suuratu maxay taxriim yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtabi mardaata aswaajika waa aayadda ay daliishanayaan qoryaha leh kafaarada dhaartaa ka laazimaysa laakiin xadiidka waxaa soo aroortay in uu nebigu ka dhaartay dhaartaana way midda taxriimku ka hadlaysa lima tuxarimu maa axala allahu laka xaaraan buu iga yahay keliya ma ahayno nebigu waa ka dhaartay dhaartaana way waxa kafaaradu ka laasimtay ee xaaraan buu iga yahay keliya ma haddii aan dhaartaan la heli lahayn ayadu nas waxay ku ahaan lahayd ruuxii shay iska xarima in kafaaradii dhaarta looga baahan yahay ilan caairka waxay aayadda caairka ahayd aayadda waatan qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum baa leeyahy laakiin taxillata aymaanikum taasi waxay tilmaamaysaa dhaartii nebiga ka dhacday waa masale marka dhaar ku timid ee iska xarimid kuma imaanin saasna macnaa waxa weeyaan ayna aayaddu xujo ugu noqonaynin culimmada qabta ruuxii shay iska xaaraameeya inay kafaaradii dhaartu ku laasimayso xujo uma aha soo aayaddu macna ayib albaalu xoolihii yujziu waxaa gudaya athulusu thulus baa gudaya fiihi maalka dhexdiisa maalkaasoo linaadirin u sugnaaday mid nadray infaaqahu maalkaa bixintiisa bilkulli dhammaantiid inuu bixiyo laa nuqsaani dhimanaan maya oo de hadduu xoolihii qaar ka mida nadro qaarkaa waa inuu bixiyo laakiin markuu xoolahoo dhan nadro markaasaan dhahaynaa yujziu thuluthu yujziu thuluth sida nabigu sal lay slam uu yii yujzi canka thuluth man yandir ruuxii nadra almashya socodkii altawiila ee dheeraa limakkata maka loo socdo waa meelaha kalena waa la mide yarkab wuu fuulaya wayamshi wuu soconaya marna gaadiid buu fulaya marna waa iska lugaynaya sidii isaguu rabo biduuni hadyi ljaani midkii jinaayada iyo khaladka gelayay dariiqiisii yacni ka sokow ama mid ka gadisan macnaha wuxuu ka wadaa in aad naftaada iska cadirto waxaan ajir laga helaynin waa mid khaldan oo khalad gelaya dariiqiisa iyo hadyigiisa wa kaa hadyigiisa maaha marka kaa hadyigiisa lagu socon maaye waa soco markaad rabto markaas kale gadiid gaadiid ka ful oo macna waxa weeyaan fuul macnaha iska naf man xarama ruuxii xarima ashaya shaygii alxalaala ee xalaasha ahaa oo naftiisa ka xarima fa qawluhu qowlkiisu khata'un waa gaf kafaarana kama laasimayso walaa takfiira kafaara gudidna ma ahaanin fil ityaani la imaanshaha shaygaa lala yimaadana wax kafaara gudashaa ma leh shaygaad iska xarimtay haddaad la timaadood samayso wax kafaara gudashaa kama laasimayso ee macnaha waa un hadal laqwi ah oo nuxur lahayn oon qiimo lahayn oon iska tiri wey maana hada bilahi tawfiiq sal allahu waslam ala nabiyina mxamedin wala alihi